إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah islamarkaana faldhaca ka geysanaya duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaaladaas shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka weeraro isugu jiray duqayn iyo kuwa toos ah ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ee gobollada labada shabeelle iyo jubbada hoose walaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka ah ee la shaqeeya shisheeyaha waxaa yuhuudda kusii kordhaya cabsida ah in maamulkoodu burburayo iyadoona mas-uul cusub oo ka tirsan maamulkaas oo mar kale arrintaa ka dhawaajiyey caabuq cusub oo soo ritay ku dhowaad boqol ruux ayaa ka dilaacay waddamo ku yaala qaaradda yurub iyo ameerika قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana faldhaca ka geysanaya duleedka magaalada balcad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaaladaas howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka magaalada muqdishona waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraro ka geystay saldhigyada gobolada shabeellooyinka iyo jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weerar culus oo ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kaas oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta waxay si gaar u beegsadeen bar isbaara u tiilay ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo lacaga baada kaga qaadan jiray gawaarida dadweynaha ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamadii isbaarada joogay ayaana loo xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan waxaana raggii ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suuro gashay inay halkaa ku furtaan lix qori iyo boosashkooda toddobada askari ee ciidamadan looga dilay goobta isbaarada ah waxaa magacyadooda lagu sheegay dhegabaraf xasan tooxow fandhaq weyne hurdaaye kabtan dacas aweysbuus iyo deeqow ganey balcad waxay dhowr jeer oo hore martigelisay weeraro cagmarin ah oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna beegsaday ciidamada shisheeye ee burundi iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro waxay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose jubbooyinka iyo gobolka banaadir haddii aynu ka hormarno gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho deegaanka weydow ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo magacyadooda lagu sheegay cabdinaasir cali nuur iyo maada isxaaq sidoo kale howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada daynayle ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsana booliiska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cukaasha maadey sidoo kale waxaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho lagu beegsaday siyaasi caana soona noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka xilal kalena soo qabtay kaas oo lagu magacaabo cabdulaahi xasan sheekh qarax culus ayaa lagu beegsaday mas-uulkan iyo ilaaladiisa xilli ay ku sugnaayeen qaybo ka mida degmada wadajir ee gobolka banaadir dhaawac ayaa soo gaaray ninkan iyo laba ka mida ilaaladiisa waxaana la dhigay isbitaal digfeer ee magaalada muqdisho wuxuu ka mid ahaa ninkan la beegsaday siyaasiyiinta aadka ugu dhowaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal xoogan ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ka socda dowladda ugandha saldhigga lagu beegsaday ciidamadan ayaa ku yaala deegaanka golweyn oo hoostaga degmada buulamareer isla shabeellada hoose sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay sidoo kale ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ugandha saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala eelaboorka degmada baraawe howlgallada ay mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ugandhayska oo ku sugnaa deegaanka buurcolow oo hoostaga degmada baraawe dhanka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar duqayna ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada burundi saldhiggan weerarka duqaynta lagu qaaday ayaa ku yaala deegaanka mirtaqwo ee gobolka shabeellada dhexe shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya mahad cubayd ayaa ka waramaya saddex qof oo ay laba walaalo yihiin ayaa ku dhintay shil gaari oo saqdii dhexe ee xalay ka dhacay duleedka magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nuuca raaxada ah oo ay wateen saddexdan qof ee dhallinyarada ahaa uu ka baxay waddada waxaana halkaas ka dhashay in saddexdii ruux ay ku geeriyoodaan goobta gaarigiina gebi ahaanba uu burburo meydadka saddexdan qof ayaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxayna markii hore kasoo ambabixeen magaalada berbera shilalka gawaarida ayaa ah dhacdooyinka ugu badan ee laga soo tebiyo gobolada waqooyi ee soomaaliya waxaana tirakoob dhowaan la sameeyey uu sheegayaa in toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya ay dhinteen dad gaaraya soddon qof kuwaas oo sababsaday shilalka gawaarida wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka ah ee shisheeyaha la shaqeeya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed ciise laba askari oo soo goostay ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee hiiraan iyagoona lagu soo bandhigay degmada buqa qable askartan ayaa lagu kala magacaabaa cabdirashiid cabdi shiiraar iyo cabdisalaan moxamed ibraahim iyagoona ka kala yimid degmada buulo barde iyo magaalada muqdisho waraysi ay la yeelateen labadan askari warbaahinta al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay kaga warameen sababta ay ugu soo tegeen ciidamadii ay ka tirsanaayeen cabdirashiid cabdi shiiraar lix sano ka hor shaqadii boonajara ah boonada lacag lagu qaada military waa jallaqsi kontaroolka dhanka quraacsan wallahi dantayda awalba anaa galay haddana anaa ka baxay go-aankaasna anaa qaatay inaan hooyadii la joogo xooggeega ku shaqaystay weligeena ku nooma inta ayaga ka tirsanaay gaalnimadaan ku dhacay haddana waan ka tooba keenay waxaan ku faraxsanahay in allaah tooba keenay wallaahi inta iga dambayso inay nolol fiican iskaga noolaadaan kasoo tagaan dadkaas magaalooyinkooda ka shaqaystaan xoogooda ku allah tooba keenay sidoo kale mid kale ayaa wuxuu yidhi salaam maxamed ibraahim ciidanka militariga qaybta laba iyo tobanka abril muddo sideed sana camal ah macalimiin qaar soomaaliya qaar ajaanib rwandhays oo socdaaday sanad camal waa nacays wax laga istiifiida aan jirin oo ka jirta dhinaca kasta baa noqotee anigoo cunug yaraan marka hore galay hadda daymka xisaabtamaynayo waxay soo baaday wax dan oo maanta oo biri adduuniya qaray cafaahay inay meesha iyo aadanba meesha nolosha shigta waxaa waa meel adiga salaad isku tukanino jaataska cunayo wax wanaag meel aalamo hadda waxay qorashaysa inaa iska shaqaysid magaaladiida meelahaas inay iska dayaan iska shaqaystaan ummadooda iyo waalidiintooda iyo waxooda ay ka ducaystaan allahooda toobgadaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa inta badan isku soo dhiiba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona si wanaagsan loo soo dhoweeyo waxaa yuhuudda kusii kordhaya cabsida ah in maamulkoodu burburayo iyadoona mas-uul cusub oo mar kale arrintaa ka dhawaajiyey cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya kulan dhowaan ka dhacay deegaanada ay yahuudda xooga ku haystaan oo ay albaabada u xiran yihiin ayaa waxaa hadalla ka jeediyey qaar ka tirsan hogaamiyaasha ugu sareeya yahuudda waxaa ka mid ah dadka halkaas hadalka ka jeediyey wasiirka difaaca yahuudda ninka lagu magacaabo benjamin gantas kulanka waxaay la lahaayeen isbahaysi lagu magacaabo blow and white wuxuuna wasiirku sheegay inay jirto cabsi ah in maamulkooda uu dhowaan burburo waa dhab oo ay soo dhowaatay in yahuudda ay dhowaan isagu soo ururaan intaa u dhexaysa deegaanada gadra iyo hedra ayuu yidhi benjamin xilli uu kulanka ka hadlayey hadalka ka soo yidhi wasiirka gaashaandhigga maamulka yahuudda ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo toddobaadyo uun laga joogo kadib markii uu ra-iisul wasaarihii hore yahuudda yahuud baraak uu qoray maqaal walaac badan ku abuuray yahuudda kaasuu ugu magac daray siddeetan sano guurada waxa uu maqaalkaas ku sheegay in boqortooyooyinkii hore dowladihii hore yahuudda ay dhammaantooda burbureen markii ay siddeetan sano jirsadeen waxaana jira cabsi ah in falastiiniyiintu ay qabsadaan yahuudda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caabuq cusub oo soo ritay ku dhowaad boqol ruux ayaa ka dilaacay waddamo ku yaala qaaradda yurub iyo ameerika sida ay wararku sheegayaan in ka badan siddeetan xaaladood oo busbus ah ayaa laga diiwaangeliyey ugu yaraan laba-iyo toban dal oo ku yaala qaaradaha yurub iyo ameerika w h o oo ah hay-adda sheegata caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in konton xaaladood oo kale oo ah isla fayriskan ay baarayso waxaana sidoo kale ay ka digtay suurtagalnimada ah in la helo xaalado kale oo caabuqaan ah waddamada maraykanka kanada austareeliya iyo sagaal dal oo ku yaala qaaradda yurub ayaa sidoo kale xaqiijiyey caabuqan warbixinada ayaana intaa ku daraya in caabuqan uu ku badan yahay meelaha fogfog ee bartamaha galbeedka iyo qaaradda afrika warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa